haatan dhinacaas iyo dhadhaabna culimmada soomaaliyeed ee ku nool xeryaha qaxootiga ayaa bulshada soomaaliyeed ka codsaday in loo soo gurmudo qaxootiga cusub ee abaaraha ka soo barakacay kuwaas oo aan ka qaybgelin farxadda ciidalfidriga wariyaha v o a cabdisalaan salas ayaa warbixintan ka soo diray dhadhaab xeryaha dhagaxley iyo xagadheera ayaa si khilaaf la'aan ah salaada loogu wada oogay iyadoo inta badan khudbadaha ciidda culimmada ay uga hadleen caawinta qaxootiga cusub ee ka soo barakacay abaaraha ka jira jubbooyinka bismi illahi raxmaan raxiim alxamdulilahi rabbilcaalamiin wasalaatu wasalaamu calaa rasuulillah wcala aalihi wasaxbi ajmaciin waxaan leenahay walaalayaalow jamca mubaarak taqabal allahu mina wa minkum saalix alacmaal dhammaan muslimiinta meelay joogaan ilaahay waxaan ooga baryaynaa inuu dhibaatada haysata ka qaado inuu ilaahay ugu bedelo khayr iyo barako inuu ilaahay ugu bedelo inuu marka walaalayaal waxaan ognahay xeryahan waxaa jooga dad aad u rafaadsan dad waxaa jooga baahana ah dad waxaa jooga aan kaar lahayn abaartii dad ka soo qaxo xoolihii ka soo dhammaadeen waxaa jooga dad aan afurin dad waxaa jira aan ciidin dad waxaa jira aan maxaa la jiray farxaddan iyo barwaaqadan muuqata aan ka soo qaybgelin marka walaalayaal waxaan leenahay farxaddan hadda aan ku jirno waa farxad haafa weeyaan maxaa yeelay qof dhinaciisa xanuunsan yahay dhinaciisa kale waxba ma tarahayo caafimaadkiisa ugu dambayntiina qaar ka mida dadweynaha qaybta ka damaashaadka ciidda ee ku nool xeryaha dhadhaab ayaa dareenkooda la wadaagay warbaahinta v o a magacayga waa haashim waxaan ahay dhallinyarada dhagaxaley maaragtay wakhtiga dheer soo joogtay sagaashan iyo labadii ilaa hadda maanta aad ayaan u faraxsannahay marka koowaad waxaan salaamayaa muslimiinta meel walba ay ku ciideen waxaa kaloo aan salaamayaa dadkayga walaalahayga soomaaliyeed ee maaragta waddanka soomaaliya ku xusan wakhtigan ayada ah waxaa kaloon salaamayaa eheladaydii qaraabadaydii walaaladaydii meel walba ay dunida ka joogaan khaasatan waxaan aad u salaamayaa walaashay iga yar oo aad aan u jeclahay magacayga waa milyuun waxaan ku faraxsanaa maanta ciidda sida quruxda badan oo loo wada ciiday dhagaxle maasha allah si wacana looga ciiday waa maanta farxadeen lama qiyaasi karo maanta asxaab kale oo waxaa noo imaada oo martinoo ah oo xeryaa nooga imaada maasha allah maanta farxadeen lama qiyaasi karo waana faraxsanahay ciid mubaarak kullu caam wa antum bikhayr cabdisalaan salas v o a xeryaha dhadhaab